hay-adaha ka shaqeeya deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay qaarkood mashaariicyo kala duwan ka fuliyaan jubbaland waxaana ka faa'iidaysta bulshada u baahan in laga caawiyo adeegyada asaasigu ah nolosha wasaaradda qorsheynta jubbaland ayaa waxay u bidhaamisay hay-adaha ka shaqeeya jubbaland in lagu dadaalo mashaariicda laga fulin karo deegaanada jubbaland iyo kuwa hadda socdo wasiirka wasaaradda qorsheynta jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxauu ka warbixiyey sida ay hay-adaha ka shaqeeya jubbaland ugu diyaarsan yihiin inay mashaariicyo kala duwan ay ka hirgeliyaan jubbaland diyaar ay u yihiin jubbaland inay maalgeliyaan kulamada aan la qaadanayno siday ugu dhiiran yihiin jubbaland inay maalgeliyaan jubbaland aragtidaasaa laga qabaa laakiin waxaan rabaa inaan maanta idin sheego geediga iyo dadaaladaas iyo approachkaas ay bixinayso dowladda jubbaland iyo tan federaalka laba shay oo aragtiyaa jirtaa oo lid ku ah horumarka dowladnimada oo la rabo inaan xal wada jir u helno labada aragti midda u koowaad waxaa la yidhaahdaa conspiracy theory aragti shirqool waa la baahan yahay waa la qixayaa intaa laga soo dumayaa haddii sidan la sameeyo hay-adihii way guurayaan waa wax mentaaliga dadka soomaaliyeed ay iska dhaadhiciyeen waxba ka jirin jubbaland intii hadda aan joognay oon ognahay labadii sanoo lasoo dhaafay hay-adaha un-ka xafiisyadooda jubbaland way usoo guurayaan wadahadaladii haddana dhexmareenna waxaa arki doontaan sanadooyinkan soo socda xafiisyo ka waaweyn in lasii furi doono siday ugu dhiiran yihiin inay dowladdu la shaqeeyaan waxaa naga go-an annagoo gaashanayno wasaaradda qorsheynta federaalka soomaaliya inaan taabagelino qorshooyin wax ku ool ah dadkana noloshooda wax loogu bedelo annagoo ilaahay kaashanayno waxaana rajaynaynaa insha allahu meeshii lagu gaaroodo labada kun labaatan iyo toddoba inay magaalooyin aas-aasmaan oo dadku dib u dejin loogu sameeyo oo dhaqaalaha sare u kaco oo qayb ka qaataan horumarka jubbaland iyo tan soomaaliyaba saddexdaa daardaaran qaata reer jubbalanow soomaalina geed fadhi ugu noqda maadaama bulshada ugu muhiimsanayd iyo inta dowladda ugu muhiimsanayd iyo hay-adihii ay fadhiyaan daardaarankaasan dowladnimadeenna iyo xal waara lagu heli karaa